أيها الإخوة والأخوات حفرحاد أولا له منهج أونلاين إذا إليسو قدبيان قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين amaa bacd walaalayaal maanta waxaynu isugu nimi muxaadaro cinwaankeeda la yidhaahdo alcafaafu asbaabuhu wa aahaaruhu alcafaafu dhowrsoonida iyo wa asbaabuhu wa aahaaruhu asbaabta keenta dhowrsoonida iyo raadadka wanaagsan ee qof kastoo muslima uu ka faa'iidayo dhowrsoonida muxaadarada waxaa inoo jeedin doona nin shiikh ah oo marti nagu ah oo ah akhuuna fadiilat الshaykh abu cabdilmuxsin xuseen xasan cali oo ku magac dheer xuseen faraa'id oo ka mid ah mashaayikhda diyaarisa dictoraga fi ljaamica alislaamiya fi madiinati rasuuli اllah salى اllahu alayhi wasalam oo sanadkii ugu dambeeyey hadda maraya oo khabiir mutakhasisa ku ah barnaamijka usarka iyo bulshada muxaadaradanna in sha allahu tacaala si uu waxa weeyaan qaayo iyo qiimo badanba usoo diyaariyey in sha allahu tacaala dhammaanteen aynu ka wada faa'iidaysanno muxaadaraad kale oo badanna shiikhuu leeyahay oo barnaamijka ku saabsan sida islaaxu lbuyuut laba muxaadaro la yidhaahdo aan aada ugu nasteexeynayo in waxa weeyaan laga wada faa'iidaysto oo aada iyo aada shiikhu waxa weeyaan ciddii dhegaysatay aada iyo aad ay uga faa'iiday marka dee shiikaynu marti u nahay muxaadaradiisa iyo darsigiisa markaas si waxawey fiican aynu uga faa'iidaysanno muxaadaradan halkan ka baxaysana insha allahu tacala waa la duubayaa marka insha allahu tacaala la duubo ciddii waxaweeye soo haleeli kari weyday darsigan waxaa laga heli doonaa insha allahu tacaala beriba maktabatu saxaaba iyo maktabatu sacaada marka cidda kale waxa weeyaan yacni doonaysa inay ka faa'iidaysato alloo sheego alla gaadhsiiyo شيخنا فليتفضل مشكورا مأجورا حفظه الله ورعاه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horeyn ilaahay baa mahad dhammaanteed ay u sugnaatay allaha jala wacalaa suurto geliyey muxaadaradan ama kelmaddan aan isleeyahay aada ugu nasteexaysid hablaha walaalahay ah ha- gaar ahaan iyo dadka muslimiinta aba guud ahaan iina suurto geliyey inay kelmaddaas ama muxaadaradaasi ay nasiib u helaan anigoo isku dayey meelo badan inaan ku qabto in ay suurtay suurtagal ii noqotay nasiibna aan ugu helay inaan burco ku qabto mowduuca muxaadaradu waxa uu ku saabsan yahay alcafaafu asbaabuhu wa aahaaruh dhowrsanida uu qofka muslimka ahi qof dhowr soo noqdo gabadha muslimadda ay noqoto mid dhowrsoon oo asturan oo aan xishmada iyo xishoodka iyo wanaagga ka tegin asbaabta ay u mari karto arrintaasi ee ay u qaa maaragtay ugu caa- u caaw ku caawinaysa iyo aathaarta iyo raadadka ama fawaa'idda ay ka helayso waxaa macruuf ah ilaahay jala wacalaa nebi maxamed buu soo diray waxaanuu soo diray wakhti bashariyada iyo bini aadamku dalaalo iyo baadi ay ku sugnaayeen waxaanu ilaahay nebigeenna sala allahu calayh wasalam la soo diray khayr adduunyo iyo mid aakhiro ilaahay waxa uu soo diray isagoo ah bashiiran wa nadiiran khayr dhammaantiina isagoo mid ku bushaaraynaya oo ku baaqaya ah shar dhammaantiina mid ka digaya ah waxaa ilaahay nebigeenna sala allahu calayh wasalam uu ku soo dejiyey diimihii ilaahay uu soo dejiyey tii ugu fadliga badnayd uguna raxmadda iyo naxariista badnayd waa diin jamcisay masaalixdii adduunka iyo tii aakhiraba rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu yihi sida saxiixa ku taalla ma min nabiyin ilaa waqad ilaa waqad kaana xaqan calayhi an yadkura liummatihi khayra maa yaclamuhu lahum wa yuxadirahum shara maa yaclamuhu lahum waktiga nebiga sala allahu calayh wasalam la soo diray haddii aynu in yar dib u eegno dumarku iyo sida ay mujtamacaas ku dhex ahaayeen waxay ahaayeen dumarku kuwo muhaaniin ah oo aada iyo aada xuquuqdooda meel loogaga dhacay xurmo badan iyo qiimo badanna aan mujtamaca dhexdiisa ku lahayn waatuu ilaahay jala wacalaa qur-aanka kaga warramay ou ilaahay yidhi waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhu muswaddan wahuwa kadiim yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bih ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab alaa saaa maa yaxkumuun buu ilaha yidhi mid iyaga ka mida gaaladii wakhtigaa noolayd iyo mushrikiintii marka la dhaha hebeloo inan baa kuu dhalatay wejigiisu waa isbedeli jiray dhulkuna waa ku yaryaraan jiray dadkana waa ka dhuuman jiray min suu'i maa bushira bihi isagoo u arkay in balaayo usoo hoyatay oo bele usoo guri gashay waxaanu ka dhaxeeyey ama taladiisu qofka gaalkaa qofka mushrika waktigaa noolaa ay ku wareegaysa an yumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab inuu iska haysto oo hawaan iyo ceeb iyo cay uu ka faa'iido waa siday aaminsanaayeene iyo inuu ilmahaas gabadha ee u dhalatay dilo oo iyada oo nool u xabaaluuliliyo waa ka ilaahay qur-aanka ku yidhi waida almaw'uudatu su'ilat waxay samayn jireen iyagoo sida ay sheegteen ceeb ka cararaya ama ceeb ka carar ah inay hablaha aasaan iyagoo nool nool oo ay dilaan marka la dhaa maxaad waxaa u samaynaysaanna waxay odhan jireen waxa weeyaan ceeb ayaanu ka cararaynaa alcaar alcaar haddii imaa inay mar xaalkoodu marka waxaa imaa inay dilaan iyagoo nool nool oo ay xabaal ololiyaan wa imaa inay iska daayaan oo hawaan ay ku haystaan kuwa la daayay ee aan la laynin iyaguna hawaan kale oo nolosha ku sugan ayay ku sugnaayeen haddii aynu baab albaa yacni mithaal ka bixinno sida loo liiday dumarka iyo wakhtigaas rasuulku sala allahu calayhi wasalam lasoo mashrikiintii laga soo saaray xaalka ay ku sugnaayeen gabadha dhaxa lama siin jirin xoolo iyo hantina looma dhiibi jirin dadka bini aadankee la karaameeyana kamay mid ahayn guur markay noqoto gabadhu wax karaamaa cirdigeedu ma lahayn yacni waxa weeyaan inta ciddii doontaa isu dhaaf dhaafto ayaa ha dhowto cid iyaga ka mida qabso oo bal hadda qof uun sheega loo odhan jiray marka xaalka dumarku sidaasay ahaayeen ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu soo diray markaasaa ilaahay waxa uu karaameeyey dumarkii waxaanuu ilaahay karaame ka ka mid dhigay bani aadamka karaamada leh ilahay wuxuu uhi laqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lbari walbaxr warazaqnaahum min alayibaat wafadalnaahum calaa kaiiri miman khalaqnaa tafdiilaa bani aadamkii karaamada lahaa inay ka mid tahay baa ilaahay sharcigiisu caddeeyey markaasaa ilaahay cirdigeedii iyo sharafteedii ayuu ilaahay dhowray gabadhii cid walba ay la mucaamalaysay ee nin walba uu gacanta iska qabsanayey ee silcada suuqa taalla aan ka duwanayn baa sharcigu wuxuu ka dhigay durah masuuna jawharad ilaa shan oo qaaliyahoo aan aayar la laacin ayuu sharcigu ka dhigay markaasaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu xaaraameeyey dhammaan wixii cirdigeeda meel ka dhaca ee cirdiga qofka muslimka ah khaasatan dumar ah waxa weeyaan wixii meel ka dhac u ah baa ilaahay xaaraantimeeyey ilaahay zinadii buu xaaraantimeeyey wuxuu ilaahay xaaraantimeeyey in qofku uu guursado cid gayaankiia ayaa ilaahay cidaan gayaankii ahayn inuu guursado ayuu ilaahay xaaraantimeeyey oo dadkii maxaarimtiisa ahaa ama hablow la dhashay ha noqdaan ama kuwo waxa weeyaan isaga dhalay ha noqdaan inay waxa weeyaan ilaahay caza wajalla ka xaaraan yihiin buu ilaahay sheegay ilaahay jalla wacalaa wuxuu xaaraantimeeyey in gabadhii cirdigeedii iyo sharafteedii lagu bannaysto si aan sharci ahayn waxaa ilaahay xaaraantimeeyey in gabadhii laba nin wada guursadaan oo yidhahaan waa wada qabayna ayaa ilaahay jalla wacala xaaraanti ilaahay waxa uu wuxuu ka dhigay gabadhii hooyo ayuu ilaahay ka dhigay oo markaasuu saddex xaq ilaahay siiyey waata saxiixeynka ku sugan yaa rasuula allah man ascadu nnaasi bixusni saxaabati fii riwaayatin bixusni suxbati markaasaa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ummuk qaala uma man qaala ummuk qaala uma man qaala ummuk qaala uma man qaala abuk ilaahay markay hooyo tahay waa karaameeyey fa amara bibiriha wa taacatiha fii taacati illahi caza wajalla ilaahay waxa uu faray hooyo in la adeeco oo loo biri sameeyo wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shayئa wabilwaalidayni ixsaana wqadىa rabka anlaa tacbuduu ilaa إiyaahu wbilwaalidayni إxsaana wawasayna اlinsaana biwaalidayhi aayaad badan ba ilaahay waxa uu ku faray in waalidka loo samafalo oo hooyo weliba aad iyo aad ricaayo iyo ilaalin loo siiyo daacadoodana ilaahay wuxuu ka dhigay wax lagu liibaanayo ima yblغana cindaka اlkibara axaduhma aw kilaahuma falaa taqul lahma ufin walaa tanharhma wqul lahma qwla kariima waqfid lahmaa janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira ilaahay waxa uu faray marka ay xoogga yihiin iyo marka ay talax gabaan labadaba in loo samafalo oo markay talax gabaan gaar looga warhayo oo waxa weeyaan aan lagu odhanin wax dhibaato ah oo ay wax ka tirsadaan dhib oo xataa hadalka gan aan lagu odhan iska daa in ficilka gan iyo wax ka liita waxa weeyaan wax maaragtay ka daran lagula kace ilaahay markay hooyo ahayd saas uu karaameeyey saddex xaq baanu ilaahay siiye aabbana xaq keliya la siiyey ilaahay waxa uu karaameeyey markay zawjo tahay markaasaa ilaahay jala wacalaa waxa uu amar ku bixiyey inaan lagu xalaashanin ilaa ilaahay caza wajalla sharcigiisa mooyaane waxaa ilaahay xaaraantimeeyey zinadii iyo gogol dhaafkii iyo waxa weeyaan ar uruqda sharciga duruqda keyru sharciga ah ee gabadha waxa weeyaan iyo iyo rag maaragtay ay ku macaamulaan dhammaantood markaasaa ilaahay waxa uu baneeyey guurkii a guurkii ayuu ilaahay baneeyey fankixu maa taaba lakum min annisaai mathnaa wahulaatha warubaca ya ilaahay jala wacalaa wuxuu baneeyey sifadaas sifo sharciya oo sharaf badan inantii in laga doono weligeedii iyadiina waxa weeyaan guurkeedii laga talageliyo cid diin lana la siiyo ida ataakum man tardawna diinahu wakhuluqahu fazawijuuh ilaa tafcalu takun fitnat fi lardi wafasaadu kabiir ilaahay jala wacalaa waxa uu dadkii faray in gabadhu iyo ninkuba markuu guur raadinayo uu raadsado qof diin leh tunkaxu lmar'atu liarbacin limaaliha walijamaaliha walixasabiha walidiiniha fadfar bidaati diini taribat yadak tزawaju lwaduud اlwaluud fainii mukaahiru bikm اlumam iyo nusuusta la midka ilaahay waxa uu sharciyeeyey ariiqo kasta oo taa uu baneeyey khilaafsan in ay tahay oo taa uu sharciyeeyey khilaafsan inay tahay ariiqo ilahay lagaga fogaanayo walaa taqrabu lfawaxisha maa dahara minha wama baطn ilah uui walaa taqrabu الzina inahu kana faaxishaة wasaءa sabiila marka ilaahay waxa uu karaameeyey markaa iyadoo zawjo ah ilaahi caza wajalla waxa uu xuquuq u saaray ninkeedii marinkeedii iyo masruufkeedii iyo maskankeedii iyo meeshay degi lahaydba ilaahay jala wacalaa ninkeeda ayuu ku waajibiyey ilaahay jala wacalaa wuxuu u waajibiyey haddii uu waxa weeyaan inay dhaxalkii leedahay oo ninkeedana ay dhaxlayso isaguna uu dhaxlayo walakum nisu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahuna waladun fain kaana lahuna waladun falakum rabuucu mima taraktum lahuna umnu mimawalahuna umnu mima taraktum in lam yakun walahuna rubcu mima taraktum in lam yakun lakum walad fain kaana lakum waladun falahuna umnu mima taraktum ilaahay jala wacalaa xuquuqdeedii oo dhan buu dhowray ilaahay waxa uu amar ku bixiyey in la siiyo meherkoodii in la siiyo oo aan lagu xalaashanin xubintooda ilaa sharci ilaahi caza wajala mooyaane iyo waxay ku raali yihiin mooyaane marka dhammaan jaahiliyadu wixii ay ku dhaqmi jirtay ilaahay jala wacalaa meesha ayaa laga saaray ilaahay waxa uu karaameeyey markay inan tahay markaasaa ilaahay waalidkeed wuxuu ku waajibiyey inay u samafalaan oo tarbiyadeeda hagaajiyaan markaasaa rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi ninka saddex jaariya yacni waxa weeyaan saddex hablood koriya ama laba hablood koriya aniyo isagu jannada saasaanu ku noqonayna kunta ana wahuwa fi ljannati ka haatayni labadiisa farood intuu saa isugu dhejiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ninka salaasa banaad koriya inay sitri iyo waxa weeyaan teed uga noqonayaan jahanama iyo naarta ay uga noqonayaan waxa weeyaan edabtooda iyo wanaagooda waxa weeyaan ka shaqeeya ee diintii islaamka ku tarbiyeeya ilaahay jala wacalaa waxa uu karaameeyey iyada oo walaala inan inan inan la dhalatay ah markaasaa ilaahay jala wacalaa waxa uu sheegay inay walaaladeed ku leedahay wanaag inay u sameeyaan ilaahay jala wacalaa waxa uu sheegay inay dhaxalkoodii leedahay ilaahay waxa uu sheegay inay qof karaamala tahay karaamada sharcigu uu aadka iyo aadka ihtimaamka u siiyey ee gabadhii muslimadda ahayd la faray waxaa ka mid ah iyo qof kastoo muslimaba oo rag iyo dumarba ku doona ha noqdee waxaa ka mid ah cifada iyo sitriga iyo xishoodka iyo wax weeyaan inaanay ilaahay caasinin inay ku dadaalaan rasu rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam waxaa saxiixa kaga sugan min xadiisi abi saciid alkhudri radia allahu canhu inuu yihi jaaءat imra'aة ilىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam gabadh baa nebiga u timi markaasa waxay tihi ya rasuula اllah dahaba الrijaalu bxadiiثik fajcal lana min nafsika ywma naأtiika fiihi tucallimuna mima callamaka اllah nebi maxamedow cilmigaagii iyo majaalistii cilmiga ahayd waxaa la tegey oo iska yeeshay oo gaar u qaatay rag miyaad waktigaaga wax naga siisid bay ku tiri nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aadna bartid intaanu kuu nimaadno wixii ilaahay uu ku baray deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi ijtamacna yowma kada wa kada maalinta caynkaa iyo caynkaasa meesha caynkaa iyo caynkaasa ku kulmay insha allah faijtamacna way isugu yimaadeen faataahuna nabiyu sala allahu calayh wasalama facallamahunna mima callamahu llah markaasaa ilaahay jalla wacalaa rasuulkiisu waxa uu baray wixii cilmiya ee ilaahay jalla wacalaa uu siiyey ee diin ah ee iyaga khuseeyey iyo wixii muslimiin laga rababa ayuu rasuulku sal alla alay waslam waxaynu ognahy nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa ciidaha marka uu yimaado ee dadku isu soo baxaan rasuulku sala allahu calayh wasalam uu ragga la hadlo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu la hadli jiray dumarkana intuu tago ayuu nebigu la hadli jiray oo waanin jiray sida axaadiista saxiixa ah ku sugan oo ilaahay caza wajal uu xasuusin jiray waana macruufo waa garanaynaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yihi dumarkii yaa macshara nisaa'i tasadaqna fa innii ra'aytukuna akara ahli nnaar dumarkiiow sadaqaystaoo sadaqada ku dadaala waxaan idin arkay ahlunaarka idinkoo idinku u badan ayuu hi nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasay gabadhi ka dhex kacday dumarkii markaasay waxay tihi nebi maxamedow maxay ku dhacday inaannu ka badanno ragga naarta uga badanno nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inay dumarka ka inay dumarku ragga ka macsiyo badan yihiin oo ay macsiyadaa ay ragga ka macsiyo badan yihiin ay keentay inay naartii uga bataan markaasa rasuulku sal allahu alay wasalam macaasidii qaar ka mid uu tilmaamay wuxuu nebigu nebigu uhi alayh salaat tukfirna allacna wa takfurna alcashiir waxa aabadisaan lacnadda oo carabkiina aada iyo aada ugu badan waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaa ka gaalowdaan ixsaankii iyo samafalkii iyo wanaaggii raggiinu idiin sameeyeen ayaa in badan oo idinka idinka mid ihi ay ka gaalowdaan gabadhana ninkeedu xaq badan oo aada iyo aada u badan buu ku leeyahay culimmaduna waxay yidhaahdeen ninka raggaa qof bila aadana oo xaq ku leh waxa ugu weyn waalidkii iyo hooyadii ama aabihii gabadhana cid xaq ku leh waxa ugu weyn oo makhluuqa ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadi ninkeeda dabadeedna labadeeda waalid waata uu nebigu uhi sala allahu calayh wasalam low kuntu aamiran axada an yasjuda liaxad la amartu lmar'ata an tasjuda lisawjiha licidami xaqihi calayha aw kamaa qaala sala allahu calayh wasalam haddaan buuri nebigu calayh isalaatu wasalaam qof amri lahaa inuu qof bini aadan oo kale u sujuudo amri maayo eh oma dhacayso taasi oo waa muxaram sharciga in qof qof u sujuudaye waxaan fari lahaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhu inay ninkeeda u sujuudo xaqa uu ku leeyahay weynidiisa awgii axaadiis kaloo baabkaa kusoo aroortayna waa jirtaa taa macnaheedu ma aha dee in waxa weeyaan xataa macsiyadii ay gabadhu ninkeeda ku adeecayso oo makhluuq laguma adeeco macsiyo laguma adeeco lakiin waxay kutusinaysaa xaqa zawjka weynida uu weyn yahay waxay ahlulcilmigu markaa masala masaa'ilkaa ka soo saareen in gabadha muslimadda xaqa weynida uu weyn yahay darteed markay ka soo bixi weyday ay ay gayaysiisay inay naar ku mudato saasuu nebigu uhi takfurna alcashiir wa tukfirna allacna culimadu waxay waa mihaale xasri ma aha labadaa shay uu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam waa laba shay oo carabkooda ku badan oo nebigu wuxu uhi low axsanta ilaa ixdaahunna dahra kullah uma ra'at minka yowman shay-an qaalat maa ra'aytu minka khayran qatu markay gabadhu xanaaqdo ay ismadax marto unbay waxay odhanaysaa ninkeedii wanaag oo dhan u sameeyin ba odhanaysaa weligaaba khayr lagama arkin madaa khayr sheegtay rasuulku sala allahu alayh wasalam sidaas ayuu tilmaamay markaasay dumarkii waxa ay bixiyeen dahabkii ay dhegaha iyo qoorta ku xidhnaayeen iyo gacmaha ayay sadaqo ula baxeen maalintaas sida axaadiista kusoo aroortay walaalayaal rasuulkeenu sala allahu calayh wasalam xajatulwadaac aad iyo aad buu wuxuu ugu dardaarmay in dumarka loo ixsaan sameeyo oo ilaahay looga boqo ayuu rasuulku sal alla alay slam ku dardaarmay cifada iyo dhowrsanada dhowrsanaantu waa shay gabadha muslimadda ah ay ka dheeftay ka faa'iido cizo iyo sharaf gabadha muslimadda inay dhowrsanaato dhowrsanaato oo ay noqoto mid cafiifada waxa ay ka dheefaysaa inay ilaahay raalli ahaanshihiisa hesho waxay ka dheefaysaa inay aakhriyo adduunkaba sacaado ku noolaato waxa ay ka dheefaysaa in ilaahay cumrigeeda u barakeeyo waxa ay ka dheefaysaa inay dumarkii saalixaadka ahaa ama ha ahaadaan umamkii inaga horreeyey ama ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam ha ahaadaan sida zawjaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ummahaatu lmu'miniin caaisha iyo khadiijo iyo xafsa iyo zaynab iyo kuwa la midka ah iyo dumarkii saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam in ay lam waxa weeyaan hoy iyo waxa weeyaan meel noqoto ayay ka dheefaysaa cifadu culimmadu waxay idhahdeen waxa weeyaan alkafu camaa laa yaxilu walaa yajmulu waa in qofku uu ka dhowrsado wixii aan xalaal ahayn ee xaaraan ah inuu ka dhowrsado waxaasi ama ha noqdaan wax la cuno ama ha noqdo wax la cabo ama ha noqdo wax la xidho sawaan kaana fii ma'kalin aw mashrabin aw malbasin aw mankaxin bay culimadu idhahen aw aw muba mubtaacin wa tijaaratin inuu qofku ka dhowrsoodo ou iska ilaaliyo oo carabkiisa iyo afkiisa iyo calooshiisa iyo xubintiisa taranka uu ka dhowro wax xaaraan ah uu ka dhowro ama ha noqdo waxaasi wax xaaraan oo la cabo sida khamri iyo wixii lamid ah ama ha noqdo wax xaaraan oo la cuno sida maal xaaraan iyo wixii lamid ah ama ha noqdo wax xalaal wax xaaraan oo la xidho sida xariirta sida waa xariirta ragga ka xaaraanta dumar waxa weeye xariirta oo ragga ka xaaraan ah ama ashyaa dumarkiiba dee laga xaaraan xarimay oo la xidho ha noqoto ha ama ha noqoto mankax iyo wax lagu cid la guursado oo dadka qaarna guurkoodu waa kuu bannaan yahay qaarna guurkoodu xaaraan ayuu kaa yahay ama tijaaro iyo wixii lamid a ha noqdo fulanun cafa can almaxaarimi waalatmaaci idaniya baa la yidhah bay culimadu idhahen cifadana waxaa macruuf ah haddii waxay culimadu idhahen la yidhaha fulana waa imra'atun cafiifa waxaa ugu horeeya loo jeedaa waxa weeyaan waa cafiifatun fii cirdiha waa gabadh cirdigeeda dhowran oo aan lagu aqoonin suuq wareeg iyo qaawani iyo tabaruj iyo waxa weeyaan zino iyo waa iyo akhlaaqda teeda xun iyo suuqay ka qaylqayliso aan lagu aqoonin cafaafku aada iyo aada buu u qiimo badan yahy hal mihaal baan ka tilmaamaya sharcigu sida uu cafaafka u tilmaamay ee uu qiimaha ugu sameeyey rasuulkeenu salى اllahu عalيه waslm wuxu uhi sabcatn yudiluhum اllahu fii dilih yowma laa dila ilaa dilu rasuulku sal اllahu alيه wasalam toddoba buu ihi ilaahay waxa uu hadheeyaa carshigiisa harhkiisa ayuu ilaahay u hadheeya toddobadaa waxaa ka mid a toddobadaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sheegay nebigu wuxuu yidhi waxaa uga horeeya imaam caadila nacam waxaa ugu waxaa ku xiga shaabun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid nin dhallinyaroo qalbigiisu masaajidda ku xidhan yahay masaajidda uu ku xidhan yahay nebigu wuxuu sheegay toddobadaa inuu ka mid yahay wa rajulun dacathu imra'atun daatu mansabin wajama daatu xas daatu mansabin wa jamaal waxaa ka mid u nebigu uhi nin ay gabadhi u gacan haadisay gabadhaasoo isku darsartay dhaman dhaban iyo dheg iyo qurux iyo reer wanaagsan oo ay ka soo jeedo si kale haddaanu idhaahdo waxay isku darsatay hanti iyo dhaban iyo dheg iyo qurux bay isku darsatay dabeedna waa u yeedho zinay ka doontay oo waxay tihi haytalak sidii nebi llahi yuusuf ku dhacday nebigu wuxuu idhi ninkaasi xaaladda gabadhaasi ay u yeedhayso waxa uu joogaa meel uu ka tamakuni karo ficilka noocaasa fa qaala innii akhaafu allah dabadeedna waxa uu ihi ilaahay baan ka baqaya ilaahay dartii iyo cabsi ilaahay uu ka cabsanayo iyo dhowrsooni oo xaaraan ka dhowrsanayo ayuuga tegay culimadu waxay idhahdeen waxaa la mida ragga fii hada albaab toddobada shay uu nebigu sheegay lix ka mida waxaa la mida ragga dumarka hal midday ku kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihiin imaamun caadi oo dee gabadha sharcigu uma banaana uma bannaynin inay muslimiinta madaxu noqoto oo ay iyadu waxa weeyaan amiiruulmu'miniin ama madaxweyne dalka ay noqoto lan yuflixa qowmun walow amrahum imra'a waana raxmad ilaahay u naxariisanaya marka madaxtinimada loo diiday oo wax badan baa kaga khasaaraya oo kaga lumaaya ne culimmadu waxay dhahaan waxa masaladaa la mid ah haddii gabadh uu nin yacni waxa weeyaan qurux iyo hanti iyo reer wanaagsan ka dhashayba uu u yeedho oo uu xumaan ka doono oo ay tidhaahdo innii akhaafullah toddobadaasay ku biiraysa bay culimadu yidhahen toddobadaas sabcatun yudiluhum allahu fii dilih bisababi cifa cifatihaa bay sharaftaa ku heshay oo qofka muslimka ay sharaftaasi ay ugu soo hoyatay waxaanaynu wada ogsoonayn saddexdii nin ee nebigu ka sheekeeyey sala allahu calayh wasalam ee waxa weeyaan ay dhaguxu intay god galeen dabeedna godkii dhaguxu afka kaga fadhiistay ee godku ku xidhmay nin ka midii inuu ilaahay ku bariyey inuu gabadh ay ilmaadeer yihiin oo uu jeclaa oo uu zino ka doonay oo diiday inay u soo gacan gashay iyadoo baahan dabadeedna baahida darteed intay xoole u weydiisatay hanti buu haystaye deedna uu yidhi xoolaha waan ku siinaya waxaad doonayso bishardi waa inaad naftaada ii dhiibto oo aan waxa weeyaan xumaan kugu sameeyo dabeedna dee baahida darteed ay isugu dhiibtay markii uu doonay inuu xumaantii sameeyo deedna tiri warna oo ilaahay ka baq walaa tafuda alkhaatima ilaa bixaqi dabeedna hadalkii ittaqi illaaha baa ku dhacday ninkii xaalad uu macsiyadii tamakunay oo uu samayn karaya buu ilaahay dartii uga tegey markaasaa ilaahay jala wacalaa ducadii iyo qadiyadii ilaahay dartii uga tegey markuu ilaahay ku beryo ilaahay waa ka aqbalay oo waxa ay ka mid noqotay waxyaabihii lagaga fayday saddexdoodii dhagaxi qiimada cifadu ay leedahay ee ku tusinaysa walaalayaal cifadaasi isagoo sharcigu ku dadaalay oo ilaahay jala wacalaa gabadha muslimadaasa aynu sheegnay waxa laga awday sabiil kasta iyo waddo kasta oo karaamadeeda khadshi iyo dhaawac u gaari karo ma hadda yani waxaan ku leeya ufaham karaamadeeda shay kasto khadshi dhaawac gaadhsiin kara iska daa inuu baabi'iyo wax dhaawac gaadhsiin kara meel xun dhigi kara sharcigu waa u diiday waanaynu tilmaami doonaa ilahi wuxu uhi waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa waaqimna salaata waaطicna allaha warasuula waaqimna salaata waatiina azakaata waaطicna allaha warasuula ilahi wuxu uhi dumarkii muslimaadka ahaayo ya waxaa ku ku nagaataan guryihiinna nagaantaa guryihiinna kuna waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati lula gaala sidii ay u banbaxday ha u banbixina oo hawna ha yeelina siday samayn jireen gaalo oo maxay ahayd inay gabadhu iyadoo tafaa iyo madaxa iyo meel walba qaawantay suuqa wareegto oo quruxdeedu biyayaa shuban ay noqoto ma garata oo quruxdeeda layska daawado oo bilaash bilaash lagu daawado sidaas ayaa xaalkeedu uu ahaa oo dabeedna wax qiimo dhaca ay noqoto aan cidina u xiisoonin markaasaa ilaahay wuxuu ka dhigay dura masuuna oo ilaa shan oo waxa weeyaan ciddii doonta inay gaadhaa dariiqo sharaf iyo karaamole mooyaane si kale aanay ku gaadhin ilahi wuxuuhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luula gaala siday samayn jireen iyo xaalkoodii iyo dhaqankoodii ha yeelina ilaah iyo rasuulkiisa ateeca salaadaha iyo cibaadaadka iyo zakada ku dadaala rabbigiina ateeca buu ilaha yidhi asbaabta cafaafka ee sharcigu uu qofka muslimkaa ku booriyey aada bay u fara badan yihin waxaa ka mid ah gundhigna u ah dhammaanteedna ay isugu imanaysa asal iyo udubdhexaadna u ah ilaahay jala wacalaa in laga baqo iimaan iyo taqwo alla ka cabsi iyo ilaahay ood rumayso iyo sharcigiisa aad u hoggaansanto ayaa waxay u tahay asal ay asbaabtaasi ku taagan tahay waana meesha isugu soo ururayso ilah wuxu uhi man camila صaalixا min dakarin aw unha wahuwa muؤmin ilah wuxu uhi qofka camal wanaagsan sameeya rag noqoya dumar noqoya isagoo ilaahay rumaysanna camalkaas saalixa wax sameeya u fiirsa aayaddaas ilaahay camalkii wuxuu shardi uga dhigay inuu saalix noqdo camal saalixa qofkii sameeya camalka saalix waa maxay waa camal ilaahay loo barax tiray sunnadii nebigana calayhi salaatu wasalaam la waafajiyey haada alcamal qofkii samaynayeyna rag ha noqdo dumar ha noqdo ee uu mu'min yahay saddexdaa shay markuu kas camalkaas isugu tagaan ilah wuxuu yihi ciddii sidaa samaysa rag iyo dumarba falanuxiiyannahu xayaatan tayiba bu ilah yihi waxaanu noolaynaynaa nolol wanaagsan walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun bu ilah adduunyo waxay ku noolaanayaan nolol wanaagsan iyo sacaada ayay ku noolaanayaan aakhirana mid kasii fiican bay ku noolaanayaan acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynu ra'at walaa udunun samicat walaa khaطra calaa qalbi bashar aakhiro ilaahay wuxuu ihi walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun wixii camalee saalix ay sameeyeenna ajarkay xaqu lahaayeen iyo ka badan baa lagu lagu abaalmarinaya ilahay wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum ilaahay jala wacalaa waxa uu yidhi kuwii ilaahay kuwii iimaanka laga helow haddaa ilaahay ka cabsataan ilaahay shay kastaoo idinka dheehma oo aa kala garan weydaan ma xaq baa ma ma ma sax baa ma khalad baa ma xaq baa ma baatil baa ma sunna ma bidca ma iimaan baa ma kufriya ma kufri baa yajcal lakum furqaana ilaahay waa idin kala caddaynaya shay kastaoo kuga adkaadana ilaahay wuxuu kaaga yeelayaa makhraj wayukafiru cankum sayi'aatikum idan qof kasta oo ilaahay jalla wacalaa waddadaa alla kacabsiga ka fa ka ka jeesta rag iyo dumarku doonaba ha noqdo oo ilaah iyo rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam sharcigii ay u jideeyeen khilaafa waxa uu ka dheefayaa hawaan iyo liidasho iyo noloshoo ku adkaata oo dayiq iyo cidhiidhi ku noqota iyo qalaq iyo deganaansho la-aan ayuu ka qaadaya ilahi wuxu uhi waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa ciddii sharcigayga ka tagta buu ilaha yihi cibaadadayda iyo alla kacabsiga iyo islaamnimada ciddii ka tagta a dikri waa lafdi la idaafeeyo waxaaso dhan waa soo gelayaan waa mufrad mudaaf weliba ilaahayna waxaa loogu idaafeeyey dee ilahay agtiisu ka yimi sharcigani waa takriim iyo tashriif ilahi wuxuu ihi waman acrada can dikri faina lahu maciishatan dankan bu ilahi nolol adag oo cidhiiriya oo buuq iyo qalaq iyo qaac iyo qub ah ayuu ku noolaanaya walow wuxuu doonaba haysto badanaa inta sacaadadii weyday ee adduunya hareeraheeda ka buuxdo ee uskaga adduunyo haysa ee qalaq ku seexda kusoo toosa ee wax weeyaan xaaladoodu xaalatulxaal ay tahay ilah wuxu uhi wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa maalintay maalintay qiyaamana isagoo indhalaa baa la keenaya qaala rabbi lima xashartanii acma qaala kadalika atadka aayaatuna fanasiitaha kadalika lyawma kadalika alyawma tunsa marka waxaa loo sheegayaa in isagu markuu qofkaasi ilaahay caasiyey dee ilaahayna uu maaragtay noloshii ay ku adkaatay oo waxa weeyaan ilahay garabkiisii ka baxay walaalayaal sababtaasi waa sabab runtii u abaynu nidhi guniya asaas u ah aana ku soo ururayso waxa weeyaan asbaabtan dhammaanteed aynu sheegi doona laakiin waxaan tilmaamayaa ilaahay jalla wacalaa alla ka cabsiga la qofka muslimka ahi uu fadligaa ku helayo waxa weeyaan waa alla ka cabsi laba rukni leh labada rukni uu leeyahy waxa weeyaan iba ikhlaasu lcibaadati lilah in ilaahay cibaadada loo badhax tiro rabbina addoommo loo noqdo isagana kelidii loo hoggaansamo sharcigiisana waxa weeyaan maaragtay lagu raalli noqdo iyo rugniga labaadu leeyahy waxa weeyaan wa an laa yucbad allaha ilaa bima shara iyo inaan ilaahay lagu caabudi illa wuxuu sharciyey mooyaane marka waa waa labadaas rugni saynu sheegnay asbaabta cafaafka waxaa ka mid a walaalayaal ee sharcigu qofka muslimkaa uu ku ilaaliyey ee fasaad iyo xumaan iyo waxa weeyaan fisqi lagaga ilaaliyey waa zawaajka iyo guurka zawaajka iyo guurka weeyaan saa awgeed ba ilaahay waxa uu yidhi wankixu layaama minkum wاsaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqaraءa yugnihim اllahu min fadlih wmin aayaati an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadata waraxma ina fii dalika laaayaati liqowmi yatafakaruun ilaahay waxa uu baneeyey oo maaragtay ilaahay jalla wacalaa uu dadyoogii muslimiinta ahaa loo baneeyey in ay guursadaan oo waxa weeyaan ninkii raggaa waxaa loo baneeyey inuu gabarh guursado oo laba guursado oo saddex guursado oo afar guursado haddii uu xaqooda ka soo baxay oo aanu macsiyo ku dhacaynin ilahi wuxuu uhi waa fankixuu maa taaba lakum min annisaai matnaa waulaata warubac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidata aw maa malakat aymaanukum waxay yidhahan culimmadu waaxidadu waa nisaabu lkhaa'ifiin bay culimmadu yidhahen waaxidadu xabad keliya inuu qofku rag ninka ragga ay guursadaan waa nisaabu lkhaa'ifiin bay culimmadu yidhahen ya fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan aw maa malakat aymaanukum waata laga sheegay sheekh ibn baas raximah llah inuu u yimi axadu ahli lcilmi dabeedna markuu salaamay uu ku yidhi amuwaxidun amucadidun ya fulan ya sheekh fulan anta mucadid gabadho ma dhowr dumaraad qabtaa markaasuu yihi ana min almuwaxidiin sheekii kale sheekh muwaxidiintan ka mid ah markasuu yhi bal anta min alkhaa'ifiin allah yaquul fain khiftum fawaaxidatan aw maa malakat aymaanikum nacam ilaahay waxa uu sheegay inay aayaadkiisa ka mid tahay ilaahay inuu iyo maaragtay weynidiisa lagu garanaayo inay ka mid tahay in ilaahay caza wajalla bini aadamkii uu uu nafahooda uga yeelay aswaaj iyo dumar dumarkaas oo ay ku dhowrsadaan oo ay macsiyo iyo fisqi kaga dhowrsadaan dhexdoodana ay guur guur markay guursadaan ay ugu dhowrsadaan ilaahay waxa uu yidhi wajacala baynakum mawadatan waraxma ilaahay dhexdiina wuxuu yeelay kalgacayl iyo isu naxariisasho laba qof aan is-aqoon oo aan waxa weeyaan shaqo iyo shuqul isku lahayn oo aan bii'o kusoo wada korin ayaa waxa weeyaan ilaahay caza wajalla kitaabkiisa waxa weeyaan xalaal isugu noqonaya markaasay dadka iska xigayaan qofku waxaanu labadii wuxuu labadiisii waalid ee koriyey kala xishoonayo ayuu qofkaas guurka uu la wadaagayo uu siinayo wax aanu labadiisa waalid ka helinna wuu ka helay saa awgeed ba ilahi wuxuu yihi ilaahay waxa ugu sheegay labada qof ee isqaba inay libaas isu yihiin hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna soomaalina maxay yidhaheen colna maaha nabadna maaha ya wax jira maasha labada midun bay yihin ilaahay libaas buu sheegay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna waa laba qof oo isu turhaya oo isu naxariisanaya oo dani ka dhaxayso oo qofba qofka kale macsiyo iyo xumaan uu kaga dhowrsanayo sidaa awgeed baa nebigeenu calayhi salaatu wasalaam guurka waa waa uu ku taxdiidiyey dad waxa weya iyo in la guursado yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ninkiina guur awooda ee awoodi karaya guurkaas waxa weeyaan raganimo ahaan oo da uu guursado gaadhay awoodi karaya oo takaaliiftiisii iska bixin karaya oo maaragtay helaya wuxuu mas-uuliyaddaa ku qaado falyatazawaj fa inahu aqadu lilbasar hadda nebiga dhegeyso nebigu wuxuu uhi isaga ayaa qofka indhihiisa u ilaalin badan wa axsanu lilfarji xubinta tarankana isagaa u dhowrsanaan badan sidaa awgeed ba culimadu waxay dhaheen guurku waa dhufays fitanka laga galo guurku waa dhufays fitanka laga galo fitankaa laga galaa fitanka shaydaan ayaa laga galaayo waxa weeyaan looga eertaa ibliis waa me waxa uu ku qaraabtaa oo dad badan ku lumiyey shahwada qofka ku abuuran u fiirsa walaal diinta ilaahay iyo xikmaddeeda ilaahay jalla wacalaa qofka bini aadankaa wuxuu ku abuuray shahwo shahwadii qofkii bini aadankaa lagu abuuray lama odhan shahwadaasi waa inaanad marnaba waxa weeyaan u meeldayn sii daayo meeshaa doontaba la mar lama odhan waayo karaamadiisi baa qofka ku baaba'aysa qofku wuxuu noqonayaa xayawaanka mid ka liita sida kuwa ilaahay uu sheegay gaalada ah ee ilaahay uu yihi in hum ilaa kalancaami bal hum adaluu sabiil w adiga arkaya dee suuqa isku salsaloolanayaan mogta shawaaricda isku qabsanayaan oo laa karaamata lahum ma garata sidaa lama odhan lamana odhan nin qofkii shahwadaada ha gudanin oo waxani waa wax qofka ilaahay ku abuuro ka awood badan laakiin ilaahay wuxuu u sameeyey ariiq sharciya oo lagu guto oo qofku uu ajar weliba ka heliyo gabadha ajar ka helaysa oo ninka ajar ka helay ayuu ayaati axaduna shahwatahu midkaaya ma intuu dantiisii iyo shahwadiisii guto ayaa weliba ajar loogu daraya markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam saxabadii markay taa la yaabeen buu wuxuu yidhi bal ka warrama hadduu in wadacaha fi lxaraam hadduu xaaraan la doonto wisri iyo dembi ma looga qoraya markaas iran ahaa markaasuu nebigu taasay la mid tahay sida markaaba wisri looga qorayo ayaa markuu xalaal la raadsadana ilaahay ajar uga qoraya nabigu wuxuu yihi axsanu lilfarji qofka iyadaa u dhowrsanaan badan karaamadiisa iyo cirdigiisa qofku markuu zino sameeyo ee xumaan lagu barto ummadda ilaahay wuxuu ka dhex noqonaya tukabaal cad oo qof makhduush majruuxulcadaalo ah oo shaksiyadiisu liidato ayuu noqonaya oo dadka ilaahay ay ka yeeqisoodaan markay arkaan intaan aakhiraba laysla gaadhin laakiin labada qofee si sharciga isu guursaday waa adigaa arkaya wixii kuwii ay kuwii dhalay iyo kuwii la dhashay labada qoleba waa ku faraxsan yihin gabadha ciddii ka dha cidday ciddii dhashayna way ku faraxsantahay guurkeeda ciddii ay u dhaxdayna waa ku faraxsan yihin inankuna waa kadalika lianna sharciga ilaahay baa karaamadaa saaray nebigu wuxu uhi waman lam yastatic fa calayhi bisawmi fa inahu lahu wijaa axaadiista qaar waxaa ku soo arortay culamada qaarna saxiixiyeen haddii qofku uu guursado ida tazawaja alcabdu faqad istakmala nisfa diinihi falyataqi llaha fi nisf alaakhir hadduu midkiin guursado diintiisii nus baa u dhammaystirantaye niska kale ilaahay ha uga baqo macnaheedu waxa weeye dhufays adag buu fitan iyo ibliis iyo ciidamadiisii uu ka galay marka wax badan oo oo balaayo ah ayuu ka raystay waxaa laakiin cajaa'ibta ka mid ah sharcigu wa intaana horta taa tilmaamay ilaahay waxa uu sheegay in guurka laga faa'iido sakan iyo degenaansho iyo raaxo nafsiya iyo mutco in laga faa'iidaysto uu ilaahay sheegay guur kasta oo dariiqo sharciya lagu dhisaana sidaas weeye guur kasta oo dariiqo sharciya lagu dhisaana sidaas weeye qof kasta oo dariiqadaa khilaafaana guurkiisa wuxuu ka faa'iidaa hawaan iyo liidasho waxa uu ka faa'iidaa werwer- werwer iyo walaac waxa uu ka faa'iidaa fitan iyo dhib ayuu ka faa'iidaa walaalayaal sharcigu waxa uu qofkii muslimkaa faray markuu guursanaayo yaa inuu qof diin la raadsado nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam gabadha afar shay baa loo guursadaa xoolo iyo hanti ay haysato o aada is leedahay balada waxoogaa way kaa jajabanta ku dabqabso ya ma garata iyo waxaa loo guursadaayo kale qurux iyo dhaman iyo dhegay leedahay ayaa loo guursadaa suu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam waxaa loo guursadaa buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam reer wanaagsan iyo raas fiican oo ay ka ka soo jeedo ka dhalatay waxaa loo guursadaa nebigu alayh salatu wasalaam maalkee diinteedaa loo guursadaa rasuulku saxaabadii wuxuu ku yidhi fadfar bidaati diini taribat yadaak gabadha diintala ku dadaal sababtu maxay tahay yacni gacmahaagu ma boorhoobaane yaa waxaad ku dadaashaa gabadha diinta leh sababtu waa maxay dee gabadhu hadday xoola aan ku raaco dee waxaa laga yaaba inay rifti faali dhacdo deedna intay busaaradi dhacdo dee xooli la waayo dee gabadha aad xoolaa ku raacday markaad waxba ka weydo dee way soo eegeysaan soo maha ila kumaa talagelin inaad biilise waxa ay culimmadu idhaahdeen dee xasab iyo gabadhaad reer fiican iyo family wanaagsan ay ka dhalatay aada u guursateena de hadday iyadu coon kugu noqoto oo ay xaa waxa weeyaan gabadh xun kugu noqoto dee xeradaadu way ba-aysaay oo reerkii ay ka dhalatay dee waxba kuguma filla elan iyadaa iyadaa dhar ku ahayd hadduu hadday iyadu kugu xumaato dee waa maradaa kugu gubata meel aad u kacda ma taqaanid taana marka waxba kuu tari mayso xasabkii dee waxba kuma qaban haddaad u guursato jamaal iyo quruxay lahaydna oo intaasun aad meesha ku gashayna dee maalintay afar dhasha quruxdii iska tegaysa oo ciyaalkeeda qaybqaybsanaya afar dhal markay noqoto quruxdii aad ku raacday ee inantii jamjamta ahayd ama garanaysa aad ka daba dhacdo way iska baaba'aysa markay iska baaba'do dee haddii hadafkaagu uu qurux iyo dheg iyo dhaban uu ahaa halkaasi war badan baa kaaga soo noqonaya amaa diintu diintu waa hanti lama guu ma guuraan ah weyaan diintu waa hanti ma guuraan ah sidaa awgeed ayaa culimmadu waxay idhaahdeen ma jiro wax qofka ceeb uu leeyahay qariyaa siday diini qof ceebtii u qariso siday diini ceeb qof ceebtii u qariso waa kii ninkii shaacirkaa lahaa abulfatx ilbusti yacni shay kastaba shay kuu bedelaad helaysaayo wamaa lijubraani diini jubraanu di wamaa wamaa likasri diini jubraanu hadday diintaadu jajabto oo ay maaragtay aad aad ay diintu kaa xumaato oo aad waxa weeyaan qof diinta ku dhaqma noqon weydo wax kuu bedelo heli mayso wax kastoo kaleba cid kuu bedeshaad helaysa waxyaabaha walaalayaal asbaabta cafaafka waxaa ka mid ah intaanan horta masaladaa dhaafin waxaan hablaha walaalaha ka waaninaya hadda waa iska adduunkii waa isbedelayo inantu sida inan wadaada u tahay oo waxa weeyaan sharciga barata oo mutadayinadahoo aada isu ilaalisa ayuunbaa guurkeedu imanayaayo nooc kalun bay noqonaysaa inantii waxaa ka soo baxaysa shuruud sharcigaba khilaafsan waxaa laga yaabaa inay intaasoo shardi u dhigato ninkii guursanayso haddii nin shuruudda hablaha qaarkood dhigayaan ama ragga qaarkood hablaha u dhigayaan haddii qof ay ku dhan yihiin la heli lahaa dee malaa madax baa laga dhigan lahaa ya waa shuruud khiyaali ah shuruudun khiyaali ah weeyaan waxaa baryahan dambe iska batay in qofku waxaw inaanay inantu ay waxyaabo kale ku qiimayso cidda ay guursanayaan oo hanti lagu qiimeeyo oo aan diin lagu qiimaynin oo deedna maalintay ninkaa gacantiisa gasho uun dee inantii ay aradu ku yaryaraato marka uu guursado ninaan dii nin aan waxa weeyaan diyaanadiisu wanaagsanayn dabadeedna koodka gacantay qaadaba uu jebiyo kood walbana u dakr waxaa hablaha qaarkood hadda ay marayaan dee inay waxa weeyaan yidhahaan may may anigu maaragtay kuwan dalka jooga bal hadda waxba isuguma kaagi jiraan nin yurub joogaan raadinayaan ya dabadeedna qoladii yurubna dee fiqiyo badan baa ka soo baxay ilaa man raximahum ullahu markaa gabadhu ha iska ilaalisay cidday diin nafteeda ku aaminayso diin ha ku qiimayso midna iska ha iska ilaaliso inay waxa weeyaan qof mutadayina intuu usoo geed fadhiisto ay waxa weeyaan shilimaad yaryar ku durto diraaxa ma haysto qofku shar qofku inaanu caydh noqon baa shardiga yani waxa weyaan qofku inuu caydh noqdo laa la la waxa weeyaan lagu fari maayo laakiin qof kugu filaan kara oo kafaafkaaga ku filaan kara waa inaanad inuu xoolo haysanin u diidin sababta labaad walaalayaal ee asbaab alcafaaf ka midihi waxa weeyaan xayaaga iyo xishoodka xayaagu waa khuluq ayay culimmadu idhaahdeen waa khuluq qofka ku dhiirigeliya calaa ficli اljamiil wa tarki اlqabiix waana khuluq sharcigu aada iyo aada u ammaanay waana khuluq wax badan oo ka mida ilaahay uu dumarka siiyey saas awgeed ba ahlulcilmiga qaarkood waxay idhaahdeen iyagoo kaftamaya dumarka xayaa baa inaga haya bay idhahdeen dumarka xayaa ayaa inaga haya waxaanay ahaan jireen dadkii hore gabadha ay arkaan inaanay xayaa lahayn agtooda gaba ka gabadh waxa weeyaan ka dhimatay ay ahay ay ahay ilaahay waxa uu ka sheekeeyey qur-aanka waxa weeyaan hablo saalixiina oo waalid saalixi uu dhalay nebiyullaahi muuse ay isugu yimaadeen darka dushiisa iyo ceelka dushiisa markaasaa ilaahay waxa uu sifaynayaa mid iyagii ka mid a markaasuu ilahay wuxu uhi fajaa'atu ixdaahuma tamshi cala istixyaain buu ilah yidhi ya shucayb labadiisii hablood nebiyullahi shucayb labadiisii hablood mid ka mid a nebiyullaahi muuse markay u timi ya ilaahay wuxuu yihi fajaa'atu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa'in iyada oo mishye iyo socod xishood iyo xishmad iyo dhowrsooni iyo wanaag ka muuqda iyo diin ayay soconaysay bu ilah yidhi waxau yihi cumar khadaab may ahayn buu ihi mid saliida jariia qaliilat alxayaa mid carab badan oo afdha meelaha ka qaylqayliso oo waxa weeyaan ma garata laakiin waxay ahayd buu ihi mid mutasatirada ah oo maaragtay is-asturta ay ahayd oo waxa weeyaan sidii sharcigu uu faray u asturan nebiguna wuxu uhi alxayaa waliimaan qurina jamiica faidaa rufica axaduhumaa rufica alaakhar xayaaga iyo xishoodka xaakim baa wariyey shekh albani wuxu le waa saxiix xayaaga iyo xishoodku waa laba shay oo aan kala hadhin bu iimaanka cafan iimaanka iyo xishoodku waa laba shay oo aan kala hadhin buu nebigu uhi alayh isalatu salaam midkood marka la rafciyo ka kalena waa la rafciya nebigu alayh isalaatu wasalaam nebigu calayh isalaatu wasalaam waxa uu yidhi sida ibnu maaja weriye maa kaana alfuxshu fii shayin qatu ilaa shaana walaa kaana alxayaau fii shayin ilaa zaana sidaa awgeed ayaa sharcigu waxa uu rasuulku sala allahu calayh wasalam ka ansaxday inuu nebigu uhi alxayaau khayrun kulluh xayaagu dhammaantii waa khayr buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam alxayaau khayrun kulluh xayaagu dhammaantii wuxuu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam waa khayr marka gabadha muslimadda ahi waa inay xayaaga ku dadaasho waxaanay ahaayeen dadkii saalixiinta ahaa ay saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo dumarkii saxaabiyaadka iyo muslimaadku kuwo xayaagu uu u yahay dihaar iyo hu uu u yahay astaan iyo calaamadna uu u yahay laguna yaqaano ay ahayn waa kuwa yidhi saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha nebigu calayh isalaatu wasalaam inan aanay gabadh aanay rag is arag oo dhalinyaro ah uu ka xishood badnaa nebigu calayh isalaatu wasalaam ya fa idaa ra'aa shay-an yakrahu markuu arko wuxuu karaahiyeysanaya carafnaahu fii wajihi wejigiisaanu ka garan jira waad garanaysaa gabadhii nebiga calayhi salaatu wasalaam u timi iyadoo caysho la fadhido dabeedna weydiisay sida xaadka uga meedhanayso dabeedna rasuulku sala allahu alayh wasalam uu u sheegay dabeedna fahmi weyday nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ay fahmi weyday ku celcelisay su-aashii ayaa intuu wejigiisa nebigu calayh salaatu wasalaam gacanta saaray buu wuxuu ku uhi tatahari biha subxaana allah dabeedna caaishaa soo jiiday dabeedna waxay ku tihi sidaa iyo saa samee buu ku leeyay nebigu waa waxa weeyaan waxaa mararka qaarkood dhici jirtay inay saxaabada rasuulka sal lla ly slm dumarka muslimaadka xataa ay ka xishoodaan masaa-isha qaarkood inay nebiga weydiiyaan calayhi salaatu wasalaam xayaaan sidaa awgeed haddii qof laga waayo dumar ah xayaaga haddii laga waayo iyo xishoodka ya waxa weeyaan gabadhaas karaamo u hadhay ma jirto haddaad aragto gabadh ragga dhex boodaysa oo la kaftamaysa oo gacmaha la laacaysa oo suuqalaa waxa weeyaan tafaa haysata waxa weeyaan qofka gabadhaasi waxa ay weyday xayaa iyo xishoodkii bay weyday waxaana ka lumay taaj iyo karaamo badan ayaa ka lumay sidaa awgeed ayaa waxau ihi ninkii gebiyey laa waasica yazicu lfataata ka mili maa tazicu lfataata siyaanatun waxayaau waida alxayaau tahatakat astaaruhu facala alcafaafi min alfataati cafaau waida alxayaau tahatakat astaaruhu ma jira buu ihi waasic celiya gabadha oo la mid a xayaa iyo xishood iyo dhowrsoni haddii xayaagaa iyo xishoodkaa ay weydo oo astaartiisa la dumiyo oo meel lagaga dhaco fa cala alcafaafi min alfataati cafaau cafaafkii gabadhaas waa uu ka holeelay buu leeyay waa uu ka holeelay maanta waxaad suuqaqeenna walaalayaal ku arkaysaa waana wax loo baahan yahay in la inkiro gabadh rag maxaarimteed aan ahayn salaamaysa waxa weeyaan la qoslaysa laga yaabo inay ziinada mafaatinteedii wax ka mida muujinaysa kullu haadaa wax sharcigu uu faray ma aha sharcigu waxyaabaha uu gabadha muslimadda ah karaamadeeda ku ilaaliya waxaa ka mid a in gabadhii muslimadda ahayd iyo ninkii muslimkaaba loo diiday markay laba qofoo geyaanay isu yihiin ya inay isla khaali noqdaan oo meel aanay dadku arkaynin ay isla tagaan oo waxa weeyaan aanay cidna ka cabsanaynin khalwada shayga la yidhaahdo oo a inuu nin iyo gabadh aan isqabinayn meel aanay dadku arkayn oo mastuur oo can acyuni nnaasi ka asturan inay isla tagaan waxaa culimadu yidhahan waxaa la xukuna haddii ciddeed uu la joogo qof aan dee isagoo kale laga xisho ilmo yar baa la joogo o de aan waxba fahmaynin de culimadu waxa waxay leedahay xukmu khalwa ayay leedahay ilmo yar baa la joogay maa tamshi ma soconayso a waayo isagoo kale haddii aan waxyaaba qaarkood fahmaynin wujuuduhu laa maxalla lahu min alicraab rasuulku salى اllahu alيه wasalam waxa uu yidhi laa yakluwana rajulu bimraأaةi ilaa wamacaha duu maxram yaanu qof gabadh la khaali noqonin gayaankii ah ilaa inuu qof maxramkeeda ahi isaga la socdo ama sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay uu ninkeedii yahay a rasuulku salى اlahu alيه wasalam wuxuu yihi alaa laa yakluwana rajulu bimraأaةi ila kana ثaaliثhuma shayطaan war hooyaay nin gabadh aanu qabin oo gayaankiisa lama khaali noqdo oo meel iskulama gaar noqdaan ilaa shaydaan baa saddex ku noqda buu nebigu alayh isalaatu wasalaam shaydaan ma wuxuu ka shaqaynayaa wanaaggooda marka maya shaydaan wanaaggooda ka shaqayn maaye xumaantooda iyo hagardaamadooda iyo karaamadooda inuu ku ciyaaro ayuu ka shaqaynaya nebigu wuxuu uhi man kana yuuminu biاllahi walyowmi اlآakhir falaa yakhluwanna bimraأaةi laysa macaha duu maxrami minha faina ثaaliثahma الshayطaan labadii xadiis ee hore ayuu la macnayay sidaa awgeed gabadha muslimaddaah waa inay iska ilaaliso ninka muslimkana inuu iska ilaaliyo gabadha ajnabi ka ah oo gayaankii ah ha oo aanay aan waxa weeyaan aanay nasabna wada waxa weeyaan gabadh gayaankii ah oo aan maxaarimtiisa ka mid ka mid ahayn oo dadka aanu geyin ka mid ahayn inuu la inuu la khaali noqdo waa inuu iska ilaaliyo gabadh ayaa maxram u ah gabadha waxaa maxram u ah cid kastoo guurkeedu xaaraan uu ka yahay weligeedba a ama nasab ha kaga ahaado ama radaac ha kaga ahaado iyo waxa weya inay naas wada nuugeen ama musaahara ha kaga ahaado culimmadu waxay idhaahdeen marka khulwa khalwada noocaasi waxa ay keentaa fasaad badan ayay keentaa waana tamaanta aynu fasaadkeenni arag fasaadkeedii wax badanoo ka mida aynu aragnay badanaa inta nin inta waxa weeyaan gabadh sahalsatay inaynan adeerkeeda ama habrawadaaggeeda meel baanu ku wada kornay iyo ceysho milix baanu ahaan jirnay iyo guri baanu wada joogi jirnay iyo waxaasi sharciga maxal badan kuma laha maadaama uu gayaankaa yahay inuu kula khaali noqdo wax bannaan maaha waxaanay taasi dhashaa fasaad badan fasaadka dhashana waxaa ka mid ah ikhwaani waxaa ka mid ah zinadii oo faaftay imisa inan loo qabsaday inaynan adeerkeeda imisa inan loo raacay inaan habrawadaaggeeda imisa inan loo raacay inaan aanba looba filaynin oo layslahaa waxa weeyaan dee xaggeeda humaagi maayo ama eegi maayo marka haddii ilaahay karaamo ku siiyey oo ilaahay casa wajalla ku ilaaliyey maxaad adigu isu bilaash isaga dhigaysa waxaa ka mid a khalwada xaaraanta ah in ninka gabadha qaba dee walaaladii iyo raggii isaga la dhashay ay dee gurigii iska yimaadaan waana tamaantayna haysatee guryaheeni heblaayo e bal hadda halkaan noo gogol aanu qayilnay buu leeyay gurigu iska imanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la weydiiye nebigu wuxuu yidhi markii lagu yihi bal ka waran hadda ninka raggii la dhashay inay guriga yimaadaan isagoo ninkii lahaa aanu joogin rasuulku sal allahu alay waslam wuxu uhi alxamwa almowt xamwiga iyo gabadha waxa weeyaan ninkeeda cidda la dhalatee ragihi waaba geeri buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa ogeed gabadhu inay gurigeeda albaabada intay u furto dadkaa u fasaxda ma aha fasaad badan baa ka dhashay ilaah iyo rasuulkiisuna masaalixdeenna iyaga ayaa nooga inooga ogaal badan waxaa meelaha qaarkood iyo meelo badan oo maanta waxa weeyaan beledkeenna ka mida lagu hayaa caruur dad aan laga filanaynin ay dumar ka dhaleen oo qisas musriah waxaana keenay ilaahay sharcigiisa oo aan tixgelin loo samaynin oo qofku ka tallaabsaday ayaa keenay waxa walaalayaal sharcigu uu diiday gabadhii muslimadda ahayd inay safar gasho iyadoo aan maxram wadanin inay safar gasho iyadoon maxram wadan ayaa sharcigu diiday karaamadeeda la ilaalinaya sababtu tahay dee waxaa jira kuwa ragga ka mid oo maxishoodayaal ah oo aanay waxba deeqin ayaa jira malaa magafaa maqashayna magafayaal kalaa jira kuwaasi hadday gabadha u haad helaan oo bannaan ka helaan iyadoo safar ah cid lagaga haybadaystaana aanay la soconoo maxaarimteeda ka mid ihi dee biyo u kaban maayaan cirdigeegaday ku ciyaarayaan waa kufsanayaan dan iyo muraad ka geli maayaan dan iyo muraad ka geli maayaan walihaadaba rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi yaanay gabadhi safrin ilaa waxa weeyaan ilaa iyo rasuulkiisa rumaysani ilaa inay waxa weeyaan mid qof maxram ah ay la socoto mooyaan ama zawjkeedii ay la socoto mooyaan sidaa ogeed ba rasuulku sala allahu calayh wasalam markii uu nin saxaabadiisa ka midii dadka iska dhex taaguhi nebi maxamedow dee waxaa tihi laa tusaafiru lmar'atu ilaa maca dii maxramin gabadhi aanay safrin oo safar gelin ilaa inay qof maxrami la socdo mooyaane qof aan gayaankeed ahayn walaalkeed waxa weeyaan abtigeed waxa weeyaan adeerkeed aabbaheed waxa weeyaan carruur inama ay dhashay walaasheedu ay habaryar u tahay ama walaalkeed dhaleen oo eddo ay u tahay walaalkeed dhalay oo eddo u tahay ama radaac ay ku walaaloobeen qaar ay ku walaaloobeen iyo wixii la mid ah ciddaasi inay la socdaan mooyaane yaanay safrin markaasaa rasuulka sal alla alay waslam saxaabadiisa nin kamidi kacuusu nebi maxamedow aniga gabadhaydii safar baabay u baxdayoo waxa weeyaan xajkay qabatay anna jihaad baa laygu qoray oo waxaa la yidhi qaswo ciidanka baxaya dagaal tegaya ayaad ka mid tahay bal hadda dhegeysa wuxuu ninkaa nebigu ku yuri sal alla alay slam gabadhaasi daacay u baxday daaco safaru daacatin oo xaj ah inay baytullahi alxaraam tagto oo cibaado soo gudato ayay u baxday tamashle umay bixin tameeshle umay bixin dalxiisna umay bixin dal gaalana umay soconin ya oo maaragtay kuwaas kuwaa ilaahay ka fogaaday meelay degan yihiinna umay soconin markaasuu nebigu alayh salaatu ninkeediina wuxuu uga hadhay jihaad markaasuu nebigu sal allahu alay waslam wuxuu ku yidhi ina nebigu alayh slat slam wuxuu ku yihi intaliq faxujma faxuja maca imraatik orodoo baxo gabadhaadii ka daba tago la soo xaji buu ku yuri nebigu alayh isalatu wasalaam dagaalkaaga iyo inaad jihaad noo raacdo uma baanine gabadhaadii gaadh buu ku yuri nebigu alayh isalatu wasalaam marka waxay ku tusinaysaa inaanay bannaanayn gabadhu inay kelidaa iska baxdo walow cibaadaba ha u baxaysa walihaadaba culimada qayb badan oo ka midi waxay shardi ka dhigeen gabadhu markay soo xajinayso inay maxram wadato haddii kale dee dee mucarad bay u tahay wax badan oo dhib ah ayay mucarad u tahay bal ka waran walaal gabadha intay halkan ka baxdo odhanaysa magaalo heblaayaan tegaya safar gelaysa aroos baan ka qayb gelaya ee kelideed salaafinaysa ya badana intay gabadh intay iyadoo aan sharcigii ilaahay khilaaftay maxramkeedii aan la soconin baxday dabadeedna dhexda waraaba ku cunay ha dhowtana meelay ka noqotaa ma jirta de cirduhaa raax sharafteediina waa tagtay ilaahayna way caasiday ya midba wuxuu yidhi xumaan iyo ceeb baa isugu kaaya biirtay buui ya marka dee labada laba laba laba daran lagu dooransi bay xaalkoodu noqonaya marka cirdigeedi iyo diinteediba waa ku ciyaartay masaaisha masalada safarkaa ka soo baxday iyo ishkaalaadka ka soo baxay gabadha iska safraysa xataa culimada qaarkood sheekh bnu cuthaymiin baabamaya wuxuu sheegay wuxuu uhi gabadh ayaa waxaa la keenay madaar baa la keenay madaar walaalkeed baa madaarka keenay diyaarad buu saaray magaalada ay ku socdana walaalkeed baa ku sugaya mise ninkeedi labada midkood ayaa ku sugaya gabadhii markay diyaaraddii fuushay dee meeshama waxba kamay filanine dumar baa dee meesha iska jooga oo raggiina waa ka horeeyaano waa niqaabkii wejiga ugu xidhnaaba iska fayday oo dumarkii diyaaradda iskala sheekaysatay shaw meeshaba diyaaraddaba kamaradaa ku xidhan oo nimanka beeloodada gudaha ku jira dadka ka arkayaan oo ficlan waa sidaas nimankii beeloodadaha nin kamida gabadhii damaciyey dabeedna dadkii wuxuu ku yihi diyaaraddi way xumaatay magaala hiblay aynu ku degaynaa waddankay ku socdeen waddan ahaan bay ku dejiyey diyaraddi ya dadkii waa la kaxeeyey hodheelaa la geeyey gabadhiina nimankii way la hadheen siday doonaan bay ka yeeleen markay dantoodii ka dhammaysteen ayay de awalba iyagaa sitoo diyaaradda ku sitay dee waa qaadano meeshii ku socotay geeyeen xaggee u raacaysaa cirdigeeda marka walaalayaal masaa'ilka noocaasa yaan la tasaahulin ha cidda sharciyaysay ee ku amartayna waa ilaahay oo adiga iyo waxa weeyaan khalqiga kalaba maslaxadiina u ogaal badan dumarku waa ducafo gabadh hadday isleedahay aniga waxa weeyaan waxba la yeeli maayo gabadh adag baan ah wale nin unbaa laba jilib ugu fadhiisanno dabeedna uu ka dhaadhici ya gabadh kastaoo istiraaha isadkee xaalatuhaa waxay ku dambaysaa uun dee in laga soo dhaadhaco marka walaalayaal waa inaa ilaahay waxa weeyaan wuu idin ilaaliye aanaydun ilaahay sitirkiisa iska dulqaadin waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta waan soo koobayaa waxaan filaya waktigu ima iguma filla gabadha sharcigu wuxuu u diiday gabadhii muslimadda ahayd iyadoo iyo qofkii raggaa muslimka ahaba waxaa loo diiday in uu gaalo ku daydo nebigu alayh salaam inay gaalo ku dayato ama ay ku dayato ragga ay isu ekeysiiso gabadha muslimadda waxaa laga mamnuuca inay ragga isu ekeysiso oo sidee raggu isugu ekeysiinaysa waata maanta dalkeenna ka jirta ama inan badan oo dalalka muslimiinta ka mida ka jirta gabadhii ninbay iska dhigaysaayo waxa weeyaan shaaricay waxa weeyaan sidii ragga taagan tahayo waxa weeyaan waxay xidhan tahay dharkii raggu khaaska u ahay ay xidhan yihiino nigta iyo kafe bahalkii maxaa dhaha maxaa odhan jirtay suud bay xidhan tahayo kamaba qasno waxay leedahay waa taxadur iyo reemagaalnimo ya waa taxadur iyo reemagaalnimo bal hadda dhegeysa nebigu alayh isalatu wasalaam wuxu uhi nebigu wuxu uhi saddex rasuulku sal allahu alayh wasalam waxa uu yidhi sida bukhaari ku taalla lacana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almutashabihiina min alrijaali biاnnisa wاlmutashabihaati min annisa'i biاrijaal ilaahay wuu nacdaloo naxariistiisa wuu ka dheereeyey kuwa ragga dumarka isu ekeysiiya ee sida dumarka isu jejebiye ee socodka ka shabahay ee dharkay xidhaan xidha ee magaranaysa kuwa noocaasaa jira maogtahay oo badhnaagood la yidhahdo markaanu yarna saasaan odhan jira wlmutashabihiina min annisaai birijaal iyo kuwa ragga ka midka iyo kuwa kuwa waxa weeyaan dumarka ka mid ee rag isu ekeysiinaya ee rag bay isku dhererinaysaayoo waxay rabtaa inay rag gaadho oo waxa weeyaan ay ka tagto dumarnimadii oo dabeedna sifaadkii ragga ay qaadato oo dharkoodi iyo labiskoodi ay xidhato oo waxyiga u khaasa rasuulku sal allahu alay wasalam wuxuu yihi lacana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam lacana wuxuu yihi abu hurera lacana rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam arajula yalbasu libsat almara ilaahay waa rasuulkiisu wuu nacdalay ninka dharkii dumarka xidhanaya iyo walmar'ata talbisu talbasu libsata arajul iyo gabadha dharkii ragga xidhanaysa axaadiista qaar waxaa kusoo arortay saddex ilaahay ma eego maalinta yowma alqiyaama waxaa ka mid ah gabadh rag iska dhigtay oo rag shabahaysa ha saddexdaanu ilaahay eegin bay ka mid tahay sidaa awgeed inay gabadhu iska ilaaliso inay cifada iyo xishoodka intay ka tagto ay suuqa ku wareegto dharkii ragga ay saraawiil xidhato shingeeye xidhato waxa weeyaan raganimo la moodo wallaahi firada saliimka ah firada saliimka intaan sharci la isla gaadhin alfitra asaliima firada waxa weeye wanaagsani waxa ay diideysaa inay gabadhi intay saraawiil iyo dhar rag xidhato ay shaarica marto qof kastoo arkaa ka yaqiiqsoonaya garhka qof kastoo arka ayaa ka yaqiiqsoonaya quruxna ma aha samaynta ay gabadha muslimadda ay saa samaynaysa maxduur labaad baa ku sugan maxduurka labaadee ku sugani waa maxay maxduurka labaadee ku sugani waxa weeyaan inay gabadhii gaalo shabahdo oo ay dumarkii kaafiraadka ah isu ekeysiiso rasuulkeenuna sala allahu alay wasalam wuxu uhi man tashabaha biqowmin fahuwa minhu wallaahi walaalayaal hablahayna muslimaadka ah ilaahay ha soo hadeeyo in badan oo ka mid ahay waxa weeyaan iyo mujtamaca maanta hablihii mujtamacu waxay xidhan yihiin waa wax gaalo laga keenay dhar yar yar oo gaagaaban oo goonooyin ah iyo waxa weeyaan kuwo magacaan loo bixiyey aada u khariban oo iga siibi iyo waxaanan garanayn lagu sheegaayey waxa weeyaan ay maanta dadkii xidhanayaan oo hablihii muslimaadka ay yar- dhallinyartii muslimiinta ay xidhan yihiin waxa ay tahay yacni qofka bal ka waran qofka ziine iyo qurux ka dayya mara uu kelidii iska saari kari lahay alaysa hada min alqaraa'ib maxaa ku kelifay ee cidhiiriya ilaah iyo rasuulkii ilaahay ilaahay aanu ka gelin ku geliyey ee gaala aada ugu dayanaysaa ee gabadh kaafirado ilaahay ka kufriday oo meelaha dharka ku xayeysiisa moodeelkay sidata aada u qaadanayso adigoo gabadh muslimada ilaahay kaa dhigay oo sharaf leh ma cidaad ku dayataad weyday ma bannaan baad joogtahay oo fa yacni waxa weeyaan faqrulqiyaada kugu dhacday meeday hooyada caaisha iyo khadiijo iyo umu salama iyo waxa weeyaan faatimata bintu muxamedin sala allahu calayh wasalam ma dadaad ku dayataad weyday a ma kuwaasaad hiigsan kari weyday maxaa karaamada kaa qaaday ee kuu kalifay inan gaalad ah ama faasiqada oo meelaha isku jejebiso oo kuwa heese ka mid a oo waxa weeyaan dharka xayeysiisa iyo fisqiga iyo kufriga xayeysiisa inaad ku dayato meelka dhac weyn bay sharciga islaamka ku tahay inuu qof muslimi waxaa sameeyo waxa weeyaan waa inuu iska ilaaliyo nebiguna wuxuu ihi almaru maca man axaba qofku cidduu jeclaadu la jiraya a dadka qaarkood waxa weeyaan dee waxay u maraysaa inaanay nebi maxamed nasabkiisii iyo abtirsiintiisii iyo taariikhdiisii iyo awlaaddiisii aanay waxba ka garanayn haddaad ku tidhaahdo arsenaal ka waranana dabaduu kaaga gelaya haddaad ku tidhaahdo bal hadda kuwa maaragtay qaar jiilayaasha ka mida kuwa meelaha isku jejabiyo ka midana dee waxaa laga yaaba inuu dabada kaaga galo kula taarikhdiis waa saas waa caynkaas waa caynkaas nebigiisiina garan maayo ayu khasaaratin akbaru min hada khasaarada taa ka xumi maxay tahay marka walaalayaal gabadha muslimadda ahi waa inay ka fogaato waxyaabaha noocaasa waa inay aad iyo aad uga fogaato oo ay iska ilaaliso gabadha muslimadda waa inay iska ilaaliso rag aan maxaarimteeda ahayn inay waxa weeyaan la laacdo dee faraa la laacdo oo ama salaanto ama dhundhunkato ama macaanaqayso rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi lian yut- lian yut- yu- yutcana fii ra'si axadikum bimikyatin min xadiid khayrun lahu min an yamasa imra'atan laa taxilu lahu nebigu weligii ma taaban gabadh aan xalaal u ahayn bal dumarkii muslimaadka ahaayee la beectamayey nebigu calayhi salaatu wasalaam afkuu kala beectamay waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo afdalu khalqillaahiya oo rasuulka sala allahu calayh wasalam oo aanay ka suurtogelaynin waxa basharka ka suurtogala aanay ka suurtogalayn fii xaqi calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ilaaliyey ayaa halkaa gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu dumar taaban oo gabadh aan la xa- xalaal u ahayn jirhkii waxa weeyaan gacmihiisa la laacin inana maanta waxaan marnay inay gabadhu in adeerkeedi iyo habrawadaaggeed iyo ay salaanto iyo dadkii raggayaankeed iyo qaar ka fog ay salaanto ay markay doonto dhunkato weliba taasina waa shay aad iyo aad yani waxa weyaan sharciguu diiday rasuulkana sala allahu alay wasalam wuxu uhi xadiiska culimada culimada bacd ahli cilmi tasxiixiyeen in midkiin lagu mudo madaxa lagaga mudo lagaga turqo ya musbaar xadiida ha- mudac xadiida mudac ayaa u ayaa u dhaanta in mudac xadiida lagugu garaaco de dubba lasoo qaado madaxa lagaa lagaa geliyo ayaa dhaanta inaad taa ayaa ka khayr badan bu nebigu calayhi isalaatu wasalaam inaad taabato gabadhaan kuu xalaalahay sidaa awgeed ba rasuulku sala allahu alay wasalam caaisha waxay tidhi radia allaahu canha caali ee gabadha caalimaddahay wallaahi maa masat yaduhu yada imra'atin qatu fi lmubaayaca maa baayacahunna ila biqowlihi qad baayactuki calaa dalik rasuulku sal allahu alيh wasalam gacan gabadha aan xalaal ahayn ma taaban sal allahu alayh wasalam a waana siday ahaayeen dumarkii muslimaadku ilaalin sharcigu uu ilaalinayo cifadaada iyo dhowrsanaantaada iyo karaamadaada ayaa waxaa laguu diiday inaad indhaa la laacdo rag inaad indhaa la laacdo ha dhowtay intuu meelaha suuq iyo maqaxya fadhiista udhaha aarma arkaysa way igu dhagaagtay ya ya artima arkaysa hebele way igu dhagaagtay maxaad karaamadaada ugu ciyaaraysaa ilahay baa wuxuu ku uhi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahunna sidaa awgeed bay culimadu waxa hadduu qof ilaahay kugu caasiyo adigu ilaahay ku ateec hadday raku eegaan adigu ha eegin waa siday siyaanadaada iyo dhowrsanaantaadu ku jirto iyo karaamadaada ay ku jirto midna iga qor aniga raggu gabadha xishoota ee xishmada leh way daba cararaan gabadha ay arkaan inay tahay alla u sahalna way ka cararaan waa xaqiiqo jirta wey waa xaqiiqo jirta sababtu tahay qofkii ilaahay adeecay qof casiizuu noqonaya ha laan la tiigsaduu noqonayaa oo sharaf leh laakiin qof ilaahay caasiya dee qof isagu dhulka isdhigay oo ku talagalay inuu isagu isjiidjiido haddaad adu dhulka isdhigto dadkuna way kujiidun intaasubaa lagugu dari marka waa inaad ilaahay adeecdid oo aad naftaada ilaahay ku adeecdid dabadeedna kariim baad noqonaysaa casiiz baad noqonaysaa cinda allahi wa cinda khalqihi jala wacalaa ilaahay iyo khalqigiisaba agtiisa waxaad ka noqonaysaa qof casiisa sharcigu ilaalin gabadha muslimadda la ilaalinaya waxaa la diiday inay gabadhu markay rag wax ka iibsanayso ay hadal jilicsan oo ninku uu qarad iyo ujeeddo ka fahmo oo waxa weeyaan maaragtay duurxul ah ay ku tidhaahdo ayaa loo diiday markaasuu ilahay wuxuu yidhi yaa nisaءa الnabiyi lastuna kaaxadi min الnisaaءi in itaqaytuna falaa tahdacna biاlqowl bal hadda u fiirso walaal ummahaat اlmu'miniin nebi maxamed xaasaskiisiibuu ilaahay wuxuu ku leeyahay hooyooyinkeen caaisha iyo zaynab iyo xafsa iyo umusalama oo la yaqaano halkay ka gaadheen diin iyo diyaano oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nasiib u helay sala allahu alayh wasalam inay dumar zawjaad u noqdaan ayaa ilahay wuxuu ku leeyahay dadka lama mid tihidin sharaf iyo karaama dadka dheer tihiin falaa takhdacna bilqowli haddaa ilaahay ka cabsataan cid idin gaadhaysaa ma jirto falaa takhdacna bilqowli buu ilaahay yidhi hadalka ha raaricnina fayadmaca aladii fii qalbihi maradun dabadeedna mid qalbigu xanuunsanaya dee ay ku kakacdo waqulna qowlan macruufan buu ilahay yidhi hadal wanaagsan dhaha waqulna waxaa tidhahaan qowlan macruufan haddii ummahaatu lmu'miniin sidaa lagu leeyahay maxaad aad u ismooda marka waa inaad naftaada bilig la odhan isohan anigu ma aniga ha aniga ma liima gaadhe waana isodhan sharcigu karaamada qofka muslimku ilaalinaya waxaa loo diiday waxyaabaha kharaa'iska dadka kiciya ee fasaadka u hogaamiya ay ka mid tahay khinaaga iyo muusikada iyo heesaha ay sharcigu xarimay leesh waa bahalashada ad diini ku adeegto wاstafsis man istaطacta minhm bsawtika wajrib calayhim bkhaylika warajlika washaarikhum fi اlamwaali wاlawlaadi wacidhum wama yacidhum shayطaan ila guruura walaalayaal waxaan ku khatimaya warkayga asbaabta cafaafka waxa ugu weyn oo ka mid ah ya qofka muslimadda ahay inay xijaabkii sharciga ilaahay sheegay iltisaamto marka ay gurigeeda ka baxayso gabadha muslimaddaa waxaa u bannaan gurigeeda markay joogto ninkeeda wax allaala wixii quraxa way u xidhan kartaa gurigeeda gudaheedana ma ziinadeeda iyo quruxdeeda haddii aanay cid cid maaragtay gayaankeedii haddii cid ma yacni xaaraanka iyo haddii aanay joogin oo ninkeeda iyo awlaaddeedu ay joogaan waa quruxdeeda way muujin kartaa waana mid sharcigu faray weliba ajar baanay ku helaysaa weliba saynu sheegnay laakiin waxaa cajaa'ibta ka mid ah dumarka qaarkood raggoodii quruxdoodii way ka qadeen quruxdoodii way ka qadeen quruxdooda waxaa la arkaa maalintai aroos tegaysa ama xaflad qabanayso ya maalintay dumar u faantamayso ayaa quruxdooda la arkaa ninkeeduna maalin walba suuqa wuxuu kusoo arkaa dee gabdho sidee u laafiyoonaya ayuu suuqa kusoo arkaa guriga markuu yimaadana gabadhiisee ka fadhid u yimaada soma so fasaad maaha waa fasaad ciddii xaqa u lahaydna inaad ka qadiso ciddii aan xaqa u lahaydna aada bilaash ku siiso haadi min ixda alkubar ixda alkubarkay ka mid tahay runta in la sheego weeye in allaha laa yastaxii min alxaq gabadhii muslimadda ayd ilaahay waxa uu faray markay gurigeeda ka baxayso inay baxdo iyadoo cafiifada oo uu dusheeda ka muuqdo xishoodka iyo asturnaanta iyo astaan astaan wanaag uu dusheeda ka muuqdo markaasa ilahi wuxu uhi ya ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaai lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihina ilaahay wuxuu faray inay dumarkii nafahoo markay guryahooda ka baxayaan nebiga waxaa lagu yihi dumarkaaga iyo hablahaagaba waxaad ku tidhaahdaa xijaab xidha oo jidhkiina dhammaantii astura ilaahi wuxuu yidhi dee kuwa la farayaa waayo waa nebiga ummahaat lmu'miniin iyo hablihiisii oo aynu garan karno ina in in fadliga ay leeyihiin iyo miisaanka ilahay agtiisa ku leeyihiin faatima waa nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam inantu dhalay inamaa faatimatu badcatu mini ya waa sayidatu nisa waa sayidatu min sayidaati nisaai ahli اljanna ya muxuu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam fadlu caaishata cala nisaai ka fadli hariidi calaa saa'ir aطacaami nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi wakhadiijatu eesh khayru nisaa'iha kuwii baa ilaahay wuxuu ku leeyahay xijaabkiina qaata oo jidhkiina astura oo iltizaama dumarkii muslimaadkana ku dhe dadka qaar baa meelaha waxay la wareegaan xijaabku waa caado carbeed waa caado carbeed maa waa sharci ilaahayna faray kaburat kalimatun takhruju min fiika waxa weeyaan waa sharci ilaahay faray wanisaa'i lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibin hadda xikmadda u fiirso intaasaan ku khatmiya ilah wuxu uhi dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn waxa ay mudan tahay inantaasi markay gurigeeda ka baxdo iyadoo gaashaaman a oo sidata dhar aanay rasaastu karin warkaygaa faham waxay sidataa xijaab dhar aanay rasaastu karin rasaasta waxaan uga jeedaa qoladii aan kuudhi waa waa horaro meelaha jooga waa rasaasay waa waa waa duruuc ay ka baqaan dabadeedna gurigeeday ka baxaysa iyas ilahi wuxuu ihi dalika adna an yucrafna in la gartay mudan yihiin maxaa la garanaya inay cafiifaad yihiin dhowrsoon yihiin dad lagu dheeldheela aan ahayn dad waxa weeyaan xolo bacdi alla aanay ahayn dad sharaf laa yihiin falaa yu'dayna buu ilahay yihi kelmad baan idiin sheegaya nin waalan oo joogi jira hargeysa waa uu dhintay oo la odhan jiray kutiriya ayaa waxa uu qabsan jiray dumarka iyagoo sii jeeda gabarh kasta oo sii jeeda gabarh kastooba intuu gaadu qabsan jiray maalintii dambe ayuu mid mid intuu yeedho ku yihi kutiriya oo kaale kaale war dumarkan aad qabqabsanaysa waxba ma hayaan naagaha xijaabada xidhan soo maaragtid ya waa lafdiguu cabiray a lafdiguu cabiray wayaan kiun baan cabira anu dumarkaa xijaabada xidhan soo maaragtid quruxi iyagay ku dhan tahay qoladaasa qurux oo dhan haysatee orad qoladaa u tag bu kuuhi wuxuu kuuhi ma taqaanaa raan jaris ilaahay ciidamadiisa ka mid a wayaanoo cidda faraa la gasha way gubataa bu kuuhi waa nin waalan haadaa waaxid majnuun waxa uu leeyahy kuwaasoo maaragtid ha waa raan jaris ciidamada ilaahay ka midoo haddaad faraa la gasho waad gubanaysaa buuhi haadaa majnuun ilahay wuxu uhi dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn sidaa awgeed baa fasaqadu ma damaaciyaan gabadha asturan ee cafiifada ah bimistaaqi haadihi alaaya walaalayaal cifada iyo dhowrsoonnida aynu ku dadaalno aynu ku dadaalno inaynu ilaahay sharcigiisa adeecno oo baranno gabadha muslimadda ah ka fogaato dumarka saaxiibka xunaka iska ilaaliso ee aan diin lahayn ee diyaanadeeda fasahaadinaya aada iyo aad ha isaga ilaaliso aharka ay gabadha muslimadda ay ka dheefayso inay noqoto gabadh dhowrsoonina waa inay abwaab اljanna ka gasho meeshay doonto subxaanaka اllahuma bxamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk jasa allahu khayra fadiilat الsheikh xuseen xasan cali xafidahu اllah muxaadarada aadka u qaayaha qiimaha badan le inoo soo jeediyo jazahu اllahu khayra hal warqad lasoo qoray ayaa waxay ku leedahay gabadhani waxay codsanaysaa inanteedii oo xumaatay in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu usoo hanuuniyo marka sheikha duco ayaynu ka dalbaynaa iyo kelmad laba daqiiqo ah maxay kula macaamilaysaa gabadhu hooyadu ilmaheedii haddii uu ka xumaado weliba habluhu haddii ay ka xumaadaan qaabkeebay wax weeyaan ay kula tacaali kartaa maxay ku samayn kartaa jazahu allahu khayran ilaahay waxaan ka baryaynaa qof kasta iyo gabarh kasta oo muslimad ah annaga iyo iyagaba ilaahay inuu naislaaxiyo xaqana nagu dilo sunnadana nagu nooleeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu na hanuuniyo islaamnimadana ilaahay nagu dilo oo fitanka naga badbaadiyo maanta adduunyada fitan badan baa ka jira dumarka muslimaadkaana waxaa dhagar badan baa loo loogaya dhagar aad iyo aad u badan ayaa dumarka muslimaadka loo loogaya oo aan shaki lahayn dhagartaana gabadha muslimadda waxay kaga badbaadi kartaa keliya inay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadii rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo waddadii hooyooyinkeed ummahaatulmu'miniin ay qabsato oo ku dhegtay kaga badbaadaysa cid kastoo maanta aad ka maqlayso ku baaqaysa dumarka ha la xoreeyo iyo dumarka waxa weeyaan xuquuqdoodii ha loo soo celiyo inay diintaa ilaahay uu ku siiyey kaa xoreeyaan bay rabaan qofka waalidka ah waxaa waajibka saaran uu yahay inuu awlaadiisa tarbiyo wanaagsan tarbiyeeyo xaqana kula dadaalo hadduu isagu taqsiir sameeyana maalinta yowm alqiyaama taqsiirka waa loo qabsanaya hase yeeshee hidaayada ilaahay baa haya alhidaayatu biyaddi ilaahi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu in badan ku dadaalay inuu adeerkii hanuuno maaragtay abu aalib ilahay waxau ku uhi innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa sidaa awgeed walaalayaal hidaayada ilaahay baa haya waalidkaa waalidka dacwadiisu waa mustajaaba waa inuu waladkiisa u duceeyo o uu kula dadaalo wanaaga oo uu duco badan u duceeyo habeenkii u duceeyo wakhtiga saqbadhada ee habeenkii qeybaha dambe markuu sujuudsan yahay waa inuu u duceeyo salaadaha waxa weeyaan kadib waa inuu u duceeyo mar walba waa inuu ilaahay u baryo inuu ilaahay soo haniyo inuun ka daalin waalidka waxaan ka waaninaya inuu awlaadooda habaaraan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday in awlaadda la habaaro nebigu waa diiday sala allahu calayh wasalam wuxuu nebigu yihi hantidiinna iyo nafihiinna iyo awlaaddiinna midna ha habaarina laa tuwaafiqu saacatan maaratay saacad ilaahay uu ajiibo ha waafaqina dabadeedna ay noqoto kugu dhacday oo kaa dhacday oo aad meel aad ka noqoto weydo walaalayaal awlaadiin awlaadda ha lagula dadaalo ducada waxa weeyaan qofkana yaan laga daalin nusxiga iyo waanadana waa in loo waxa weeyaan joogteeyo khildada iyo cunfiga waa in la iska daayo usar badani waxay ku baaba'een waxa weeyaan waxay ku baaba'een cunfi iyo iyo waxa weyaan adadayg ad adaygu khayr ma laha nebigu wuxuu uhi maa kaana rifqu fii shayin ilaa zaana rifqi waa inaad dhibirsanaan ku dhacdo awlaadaada dhibirsanaantana macnaheedu maaha inaad xaaraan u ogolaato ilaahayna waa inaad weydiiso wa anta saajid ilaahay waa inaad weydiisato wa anta raakic ilaahay waa inaad weydiisato wa anta saa'im ilaahay waa inaad weydiisato wa anta tarjuu raxmatahu wa takhaafu ciqaabah in ilaahay adig ku islaaxiyo awlaadaadana islaaxiyo sidaa waa inaad kula dadaasho guryaha muslimaadka walaalayaal ha laga daayo heesaha har iyo habeen lagu dhegaysanayo heesuhu waa wax lagu baayo oo lagu jabay barakada ayay ka qaadaan hantida waxa weeyaan waxay soo jiidaan ibliis iyo ciidamadiisa waxa weeyaan gurigu ha noqdo guri qur-aanka lagaga weyaan lagugu dadaalo waxaan runtii wax lagu ilaahay mahadiyo ah ilahayna aan ka baryayno miisaanka xasanaadka u saaro madaxweyneha dalka haysta waxa weeyaan idaacatlqur'aanka uu sameeyey oo maanta qofna aanu ku marmarsoonaynin sheekh cajalad qur-aan aan dhegaysta ma haysto marka walaalayaal ilaahay xaqahayna waafajiyo awlaadda ducada ha lagula dadaalo rifqada iyo dadka looga dhigayo saaxiibana dad wanaagsan ha lagu xidho culimada waxa weeyaan iyo duruustooda ha lagu xidho in badana waalidka ka midihi iyagaa dembiilayala maanta ilmihiisii wuxuu odhanaya anigu waxaan doonaya ingiriis iyo accounting iyo management iyo business inuu ii bartaan doonaya dee inanta intaad adigu kaxaysa aad tiri aabba business iyo management ii soo baro deedna rag dhex geysay dee adaa ku talagalay inay xeradeed baqdo wallahu aclam
muxaadaraadkanna waa la duubay insha allahu tabaaraka watacala beriba waa laga heli doonaa maktabatu saxaaba iyo sacaada haddana sheikhu wuxuu geli doonaa bacda salaat almaqrib muxaadaro masjid sunne sheikhu ka geli doono bicinwaan alinxiraaf asbaabuhu wa cilaajuhu marka waxa weeyaan nacam caawa caawa weey bacda salaat almaqrib جزاه الله خيرا جزاكم الله خير إذا كنا عدد ما سنتين سنوس وعمرتين وصحابرتين إلى هنا نقدكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله